waad mahadsan tahay waa dhowahay aad baan idin salaamayaa marka xigta waxa weeye siaad la socotaanba maamulkan bakool sare oo ka kooban saddex degmo degmada ceelbanda degmada yeed iyo degmada aato wuxuu ku yimid rabitaanka dadka degan deegaankan kadib markii ay xuquuqdooda ka waayeen koonfur galbeed oo horey oga tirsanaayeen xaq xuquuq kasta oo ay lahaayeen oo mid asaasiya mid siyaasadeed iyo mid hogaamiyeed intuba iyo mid dhaqanba intuba lagu duudsiyey ayay dadkaasu muddo saddex bilooda shir iyo watashi ku jireen waxayna goosteen samaystaan maamul ugaar ahoo danahooda ka adeega waana dhigayaa sharciga waddanka haddii degmo laba degmo saddex degmo ay ka waayaan gobolkay ka tirsanaayeen ama maamul goboleedka ka tirsanaayeen inay xuquuqdooda ay iyagu la wareegahayaan dowladda dhexe beesha caalamka igad u n kulli waxaasoo dhan goobjoog bay ahaayeen wadahadallo ay iyagu dhadhexaadin ka ahaayeen baa jiray maamulka koonfur galbeed baana suurtagal ka noqon weyday inay arrintaa usoo fadhiistaan dadkaana xuquuqooda laga helo marka intaa dhacday dadka deegaankan degan oo aniga madaxweyne ii doortay waxa weeye iyo madaxweyne ku-xigeen doortay waxa weeye waxay u doorteen in ay matalaan hase ahaatee dad dhul kale oo dad kala degan yahay doonayana ma aha dad meel kale ku duulayna ma aha dad dhibaato samaynayana ma aha saxaafadda waad ku aragteen madaxdii xildhibaanadii wax ka dhisahayay maamulkan bulshadii siyaasiyiintii madaxdii la doortay oo degmooyinkaas ama kormeer ku tegaya ama shirar ku qabanaya ama dadka usoo banaanbaxayaan dad dhinac u taagan oo meelka u jeeday iyo waxaan u dhalanin midnana ma jirine dadkii deegaanka ahaa oo hal dhinac ahaa waxa weeye si wada jir ayay hawshaan u samaysteen ergooyinkii ka kala yimid oo shan boqol ah baana samaystay waxaa nasiib darro ah soomaali iyada oo ka badan soo martay oo dagaalo iyo colaalo badan soo martay oo laisla quunin waayey oo wax maaragtay samayn waay oo waxaasoo dhan inaan maanta qaar ka mid ah dadkii soomaaliyeed ama xildhibaanadii soomaaliyeed in ay yidhaahdaan dadka meeshaa ku shiray waa dad meel kale ka yimi waxaan u malaynayaa dadkaas saaxiibayda kuleegayga oo baarlamaanka aan ku eejini jiray inuu t v qaldan u shidan yahay waan ka wada hadalay markaan joognay xaggaas oo raggii wada hadalka diiday bay ka ka ayay ahaayeen raggii darisnimadii iyo helnimada diiday haddanana deegaanku wuu loo kala qaybsan yahay adeer jalaja ceel berde iyo aatiya yeede xudur waa la yaqaanaa xudur waxa weeye magaalo dadka udhaxaysa oo caasimadii ah oo haddaan dadka deegaankan oga badnayn aan kaga badnayn bay ahayd intii burburka dhacay ubaa isbedelka u yimid marka iyada oo xaalku sidaa ahaa in maanta de taariikhdu dadku hadda dadda shay ma aha waa la ogyahay soomaali way sog tahay socday ku noolaan jiray waa la ogyahay dadkii wax ka ahaa ayaga iyo awowayaashooda awoosi waa lahaa bal dadka xoolo dhaqatada way isku daqaaqami karaan oo qaar xudur way tegi karaan qaarna halkan way tegi karaan laakiin deegaankaas wax isku darsan ma aha riyada iyadaa ma garanin siday tahay danacigaa ma garanin annaga sababay noo garan waayeen ciddaan nahay iyo waxaan nahay iyo inala danaci karin inala danaci karin waan garan weynay saaxiibadaana waxaan leedahay dalkan iyo dadkaas idno uma baahna haddaan wax wada qaybsan weynay oon wax isku darsan weynay wixii aan lahayn baan kala qaadanaye wixiina adduunyin badan yahay inu ku filaado waxa annaga hadduu noo yar yahayna waan imaansanayna waxaa intaa ka dheer cidi la timaada waxay ka yimaada mas-uuliyaddeeda iyada helaysa waan gartay madaxweyne waxaa jira sida aanu xogta ku hayno dhaqdhaqaaqyo abaabul oo ka socda magaalada baydhabo iyo weliba magaalada xudur dhowaana guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool waxa uu sheegay in ceel berde waxa laga abaabulayo ay yihiin dagaal hortii marnabana aysan u dulqaadan doonin waxyaalaha ka socda ama maamulka laga dhisay degmada ceel berde arrintaa iyada maxaad kaga jawaabaysaa
adeer waxa weeye aniga inaan u jawaabo ma jeclaynba laakiin haddaan waxa iga weydiisay waxbaan ka odhanayaa ceel berde horta bako tool magaaladiisiina maaha isagoo qaxahoo marti abaa lagu martigelin jiray oo wax lagu siin jiray wixii lagu siin jiray iyo wixii uu ku noqday laguna celiyey gurigiisii waxa weeye taasaa qabanaysa tool intaasaan odhanaya midda kaleeto waxa weeye annagu dagaal cidda kuma wadno cidda kumaana duulin waajis kumaana duulin sidno kumaana duulin dhulka annagii baa nimid asagaa dadka annagii ay ayaga horta anna shir kusii hayay aayahooda ka tegiyey annaga oo koonfur galbeed ka tirsan nagu amray inaan kasoo tagno oo aan iska casilno kadib markay xuquuqooda ka waayeen oo tabada ku raacnay sana noo doortay marka horta dadkii rabitaankiisa sidaa ku yimid ninkii yidhaahda ma tusan kartaan haddee ani wuxuu ismoodey ma garanayo marka taasi waaban ka horanaya ma jiraan xildhibaano ka tirsan kuwa baarlamaanka federaalka ah ee dalka soomaaliya oo ku sugan magaalada xudur ayaa kusoo wajahan magaalada ceelberde waxayna sheegeen in ay wadahadal la gelayaan waxgaradka iyo bulshada magaalada ceelberde iyo sidoo kale degmooyinka aato iyo weliba yeed arrintaa maxaad kala socotaan ha xaggeese haatan xaal maraya oo ma yimaadeen magaalada
isgaadsiinta waan ka maqalay telefishinada in laga sheega arrintaa iyada ah dadka halkaa jooga dawlad buu samaystay maamul buu samaystay xaduud buu leeyahay xaduudkiisana waa ilaashanayaa haddii hadee ogolaansho cid ku timaado ay ku imaan kartaa laakiin cid aan ogolaansho ku imaanin ma imaan karto ogolaanshadaa siinayna ma jiraan ciddii marka arrintaa isku soo dayda iyadaa dagaal iclaamisay waa ay ka heshayay leedahay waa gartay laakiin saraakiisha ciidamada etoobiya ee ku sugan magaalada xudur ayay wadahadalla kula jiraan oo sidaa xogta aanu ku hayno ay doonayaan inay ceel berdegeeyaan
waxaan idiin sheegahayaa inaynan ciidamada etoobiya ciidamo nabad ilaalina weeye ciidamo colaad ka shaqaynaya maaha ciidamo dadkaan iska horkeenayo oo kuwo intay soo qaadaan kuwo kale soo korkeenaya maaha haddiiba cid la korkeenahayo waleeyo billa annagaa nala korgeenaya ayaga haddii caqliga ay qabaan weeye runtaa sasaan idiin sheegahayaa hatan haatee cid ay meel geenayaan iyo cid ay meel u qaadayaan midnana ma jirto wanaag iyo in wanaag lagu shaqeeyo way ka shaqayn karaan laakiin qolo ay intay soo qaadaan qolo kale dusha kasoo saarayaan ma jiraan arrintaa waa iga xaqiijinaya ugu dambayntii maxaad oogu baaqi lahayd bulshada deris wanaagu muddada dheer kasoo dhexeeyey ee haatan siyaasadda guracan lagu dhex furay iyo waxa u muuqda colaad sokeeye oo haatan laga abaabulaya magaalada baydhabo iyo magaalooyinka kale
dadkaa waa walaaladaanada weeye shacabkaas xudur degan kuwa baydhabo degan waa dadaan ehelnahay waa dadaan derisnahay waa dadaan cid walba iska xigno weeye colaadna uma rabno shidana uma rabno walaaltinimo iyo shacbigu inuu isku dhex joogo oo kuwada noolaado oo xaggaa u gudbo xaggaa u gudbo raalli baan ka nahay diyaar baan una laakiin intii fidno wato oo siyaasiya ma aqbalayno siyaasadda ay fulinayaan oo guracan inay deegaanka shaqiyaan ma u soconayso annaguna siyaasad guracan iyo dhibaato dhexdoodaha oo ka shaqaynayno ma jirto waxaan ugu baaqayaa marka dadkaa dad walaalaad hela weeye yaan dab la dhex dhigin haddii la dhex dhigana cidday u dar ilaahay baa og
waa tahay madaxweyne bal ugu dambayntii mawqifka siyaasadeed ee maamul goboleedka bakool sare ee soomaaliya muxuu yahay ee loolanka dhinaca siyaasadda iyo doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka annaga waxa weeye waxaan doonaynaa dadkana ay u samaysteen maamulkan dadkaas inay aayahooda ka tashadaan talada soomaaliyeedna ay dhinacooda ka galaan dowladda dhexe iyo caalamkuna waxa weeye inaan dadkaas ay ka madax bannaan yihiin meeshaas dowladda dhexaana toos ay u hortegayaan oo ay federaalka oga mid yihiin wixii federaalka tala ahee ka socota ee soomaaliya arrimaheeda laga arinsanayana ay qayb ka noqdaan ujeedadanada iyo himadaha noo taa weeye midda labaadna waxa weeye dadkaas oo dibudhac fara badan ku dhacay inay hoggaan helaan ka shaqeeya horumarkooda duuliskooda arrimahooda bulshada iyo amnigooda oo waxa ka qabta barnaamij dheer oo arrintaas ku saabsan ayaanu diyaarinaynaa oo soo saari doonaa haddii aan la idmo oo deegaankan lagu horumarinayo xiriirka caalamka iyo midda dowladda soomaaliyana lagu wanaajinayo xiriirka deriskana lagu wanaajinayo lagula dagaalamayo argagixisada iyo cid kasta oo aad iyo aad baad umahadsan tahay madaxweyne axmed mashruuc ayuu kaasi ahaa oo khadka taleefonka aanu kula xidhiidhnay isaga oo ku sugan degmada ceelberde inta maamulka bakool sare